salaada arsaaqad baa lagu helaa salaada cizi baa lagu helaa salaada sharaf baa lagu helaa waxaan ku dadaalaynaa inaan mujtamaceenna salaada ay ku dadaalaan hadday dadkani muslimiin weeyaan hadday kafadda salaadu ay noo badato miisaanka waa laba kafadood kafadda taarikusalaga iyo kafadda saaxibusalaaga midkee badan taarikusalagaa badan maanta meel walba haddii la maro waxay leeyihin culammadu maalinta dadka salaada tukanaya boqolkii konton iyo kow ay noqdaan muslimka waxa u kordhaya ciziya sharaf mooyaane muslimka guul u soo hooyata mooyaane dhibaata muslimka kusoo ku dhec mayso waa maalintee koob iyo konton konton iyo kow maalinta ay noqdaan dadku kuwa masaajidda ku xidhan oo cilmiga iyo culummada iyo khayrka iyo dacwadda iyo diintooda ku xidhan maalintay noqdaan waxaa bilaamaya muslimiintuna inay cizoobaan oy kor u socdaan gaalladii waxay la socdana hoos ba u dhaadhacayaan hoos wayna socotaa maanta